بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadka soomaaliyeed dhammaan meel kastoo ay joogaan waan salaamayaa salaan kadib maanta waxaan u hor imiday dadka oon rabaa inaan la socodsiiyo go-aan xasaasi ah muhiim ah laga yaaba in ay dad badani ay dhibsadaan ama ka xumaadaan laakiin aan la eegnay danta soomaaliya dalkeenna soomaaliya duruufo adagoo dheer uu ka soo baxay maantana wuxuu ku sugan yahay duruufo kale oo adag waxaanu u baahan yahay in mararka qaarkood go-aanno aad iyo aad uga adag la qaato waddo dheeraan soo marnay waa tii aan muddooyinkii ugu dambeeyey talada aan haynay sanadihii lasoo dhaafay waa tii aan samaynay arrintii hiigsiga laba kun iyo lix iyo toban oo dadka soomaaliyeed oo dhan samaysankii hiigsigaas iyo qorshayntiisii iyo qaabeyntiisii ay ka wada qayb galeen noqdayna qaabka keliya ee siyaasadeed ee dowladda soomaaliya ay gaartay iyo shacabka soomaaliyeed oo wada jira si haddii uu dhammaado muddada xilliga dowladdani sida looga gudubsiinayo dalka ayadoo mustaqbalkii iyo arrimihii oo dhan iyo danaha dalka aad iyo aad iyo duruufihiisa gaarkaaba la tixgeliyey waxaa caad caado ahayday marka xilliga dowladnimadu uu sii gabagaboobayo in khilaaf badan kala qaybsanaan badan marmarka qaarkood talada oo gacanta ka sii baxdo oo gacanta u gasha dad ka baxsan xayndaabka dowladnimada ama dad aan soomaali ahayn ayaana soo martay waxaan aada uga shaqaynay marna inaanay dhicin afartii sano ee dowladdani ay jiraysay in talada ay dad ajnebi ah intii laga ilaali karo laga ilaaliyo marka laga yimaado wixii iskaashi iyo wanaag iyo wadatashi iyo horusocod ah waxaan lahaynay madallo annaga iyo beesha caalamka aan ku wada shaqayno oo ay ka mid ahayd shirkii brussels lagu qabtay laba kun iyo saddex iyo tobankii new dealka iyo iyo qaababkiisii heerarkiisii kala duwanaa s d r f kii iyo h l b f kii madashii sare oo dhammaan madaxda soomaalida iyo mas-uuliyiinta soomaalida iyo beesha caalamkuba ay isugu imaan jireen loogana wada hadli jiray qaabka iskaashiga dowladda soomaaliya iyo iyo beesha caalamka waxaa sidoo kale noo yiilay qaabkaas hiigsiga laba kun iyo lix toban oo dhinaca siyaasadda ku wajahna waxaan samaynay dowladda soomaaliya ay ka shaqaysay ayadoo wada jirta sidii loo samayn lahaay wada tashi dadka soomaaliyeed lala tashado sida ugu habboon ee looga gudbi karo qaabkaas kadib markii la isku raacay in aanay duruufaha dalka ku xareeraysan iyo wakhtiga jiraay inaanay suurtagal ahayn in hal qof iyo hal cod la gaaro bisha augosto ee laba kun iyo saddex iyo toban taas oo ay isla oggolaadeen shacabka soomaaliyeed xukuumadda iyo baarlamaanka intaba tii ayaa la galay wadatashigeedii qaabka ugu habboon waa tii maxaan ku idhahdaye madasha hogaamiyaasha qaranka iyo xukuumadda federaalkaa xukuumadaha dowlad goboleedyada iyo baarlamaanka federaalka intaba go-aanno isdaba joog joogo isla socda oo wadar ogol wadar ogol lagu gaaray sidii looga gudbi lahaa xilligaas muxuu ahay kala guurka waktigii ugu dambeeyey waxaa soo baxday maalmihii ugu dambeeyey xukuumadda federaalka ra-iisul wasaaraha hogaaminayo waxay baarlamaanka federaalka u gudbiyeen go-aanadii ama is-afgaradkii ama wadar ogolkii ay gaareen dowladda federaalka hay-adaheeda kala duwan khaasatan xukuumadda iyo hogaamiye iyo madasha hoggaanka qaran oo dabcan baarlamaankuna uu ka mid ahaa barnaamijkaas heshiiskii nooca ahaa iyo dhaqangelintiisa sidii loo dhaqangeli lahaa ayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda wuxuu u gudbiyey baarlamaanka federaalka ah isbuucyadii lasoo dhaafay baarlamaanku amuuraha waa ka dooday guddiyaha loo saaray annaga waa ka wada qayb galnay aniga madaxweynaha jamhuuriyadda ah ayaa la fadhiistay dhowr mar prime ministerkaa joogto ugu dhex jiray guddigaas iyo baarlamaanka intaba isbuucii lasoo dhaafay waxaa aad iyo aad noogu caddaatay inay aad iyo aada ugu culus tahay baarlamaanku inuu amuurahaasi go-aan degdega ka gaaro waanu ku kala ra'yi duwanaaday marka aniga oo ka fikiraya waktiga xadidan ee aan haysano anigoo ka fikiraya wanaagga baarlamaanku inuu ku jiro in khilaaf wixii khilaaf keenaya ee sii kala wadaya baarlamaanka lafteeda looga turo anoo ilaalinaya danaha qaranka ee haddii go-aanadaas ay hore u socon waayaan oo waktiga uu nagu yimaado khatarta dalka kuso kuso kuso kusoo kusoo wajahan ama ku iman karta dalkeenna marka loo fiiriyo dhinaca wadajirka si wadajir ah in looga gudbo marxaladan adag muhiimadda ay leedahay iyo marka loo fiiriyo waxa ay naga sugayaan shacabka soomaaliyeed kulligood u dhegtaagayey sida dowladda soomaaliya ay xilligan oo kale uga gudbi lahayday duruufaha qaarkood adag sidoo kale de beesha caalamka iyo adduunyadii oo dhan oona wada eegayso oo leh bal hala arko soomaalidu bisayl siyaasadeed haddii ay gaareen oo duruufaha adag ee soo wajahay ay ka gudbi karaan in kale waxaa ii caddaatay in ay adag tahay baarlamaanka federaalka in uu go-aan wadar ogol ah dhexdiisa ah uu ka gaaro arrintaas sidaas daraaddeed maanta waxaan soo saaray xeer madaxweyne oo tilmaamayo sida looga gudbayo marxaladdaas adag ayada oo baarlamaankana aan u turayno oo aan diidayna in kala qaybsan dhexdiisa ay dhacdo oo aan diidayna kala qaybsanaan madasha qaran ee hogaamiyaasha hogaamiyaasha madasha hogaamiyaasha qaran ay dhacdo aan diidayno in beesha caalamka ay rajo xumo ay ka aragto oo aan u turayno dhowrayna dadkeenna oo waayahan dambe dowladnimada hamiga ay ka qabaan oo soo kordhay inay niyadjab xagga dowlad dhisidda ay ku timaado intaasoo dhan markaan isku soo xeeriyey ayaa maanta waxaan soo saaray xeer aan ku xeerinayo in heshiiskii ugu dambeeyey ee madasha hogaamiyaasha qaranku ay gaareen ee wadar ogolka ay ku gaareen wadar ogolkaasoo ahayday shuruud markii horeba baarlamaanku uu ku xidhay in hogaamiyaasha madasha hogaamiyaasha qaranka ahi wixii ay gaarayaan ee ku saabsan amuuraha laba kun iyo lix iyo toban si wadar ogol ah in la helo oo haddii aan dhexdooda wadar ogol la helin aan baarlamaanka loo gudbi karin wadar ogolkii aan gaarnay baarlamaankan waan u gudubnay sidaas daraaddeed marka intaas ii caddaatay waxaan soo saaray xeer lagu meel marinayo heshiiskii madasha wada tashiga qaran madasha hoggaanka qaran ay ku gaareen dhaqangelinta doorashooyinka dadban ee laba kun iyo lix iyo toban dhacayo sidaas daraaddeed shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in arrintaasi ay halkaa lagu go-aamiyo halkaa ay mari doonto doorashooyinku ay dhici doonaan ilaahay idankiis waktigii loogu talagalay meelihii loogu talagalayna ay ka dhici doonaan jamhuuriyadda soomaaliyana ee dowladda soomaaliyana ay ka gudboonto xilligan xasaasiga ah oo mar walba xilligaanoo kale lasoo gaarahay ay khilaafaad ad adag iyo kala qaybsanaan dowladnimadaa ay dhici jirtay taas annagoo ka baqayno kana caranayno uga turayno baarlamaanka federaalka soomaaliya xukuumadda madasha hogaamiyaasha qaran rajada shacabkeenna uu ka qabo dowladnimada iyo eegista ayna eegayaan beesha caalamka ee dalka soomaaliya dib usoo qabashadiisa iyo nabaddiisa aad iyo aad noogala shaqaysay xeerkaas ayaan soo saarnay maanta ayuu dhaqangelayaa waxaana saxaafadda u akri doono muxuu ahay afhayeenka muxuu ahay madaxtooyada xeerkaasi waxaan u gudbinay baarlamaanka waxaan u gudbinay xukuumadda federaalka ah waxaan u gudbinay maxaanku irahdaye shacabka soomaaliyeed dhammaantiis sidaas ayaa doorashada laba kun iyo lix iyo toban oo hore laysugu afgartay in ay tahay doorasho dadban oo dad badanoo soomaali ah ee daafaha kala duwan ee soomaaliya ku nool ay ka wada qayb qaadan doonaan sidaas ayay u dhici doontaa haddii alla yidhaahdo khilaaf ma jiro kala qaybsanaan ma jirto ma ogolaanayno raalli kama ahin in dalka wakhtigan haddana qalalaaso kale la geliyo ciddii maanta u taagan ee caqabad ku noqonaysaa soomaaliya in aanay doorasho ka dhicin oo kala qaybsanaan la-aan in lagu gudbo caqabad ku noqonaysa waxaan lehay raalli ha ahaato dalkaani buuq iyo isqabqabsi iyo hay-adaha dowladdoo kala qaybsama iyo xilligaanoo kale oo maxaanku rahdaye lees eedeeyo ma joogno xilli waxaan joognaa midnimo iyo maxaanku raha u baahannahay baarlamaanka federaalka soomaaliya xukuumadda federaalka ah madasha hogaamiyayaasha qaran ee madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada xukuumadahooda iyo baarlamaankooda intaba waxaan ugu baaqayaa in la ilaaliyo midnimada xilligan xasaasiga ah ee taariikhda dowlad dhisidda dalkeenna muhiimka u ah waxaan aad iyo aada ugu baaqaya aan u soo jeedinayaa in aan ku meel marno wada jir aan uga gudubno haddii alla yidhaahdo wixii nagu adkaadana si kasta oo sharciyadda ay tilmaamayso nidaamka dowladnimada uu tilmaamayo inaan ku meel marno ayaan rabnaa markaa sidaas daraaddeed shacabka soomaaliyeed dhib ma jiro waxaan u sheegayaa dhib ma jiro buuq siyaasadeed ma jiro isqabqabsi ma jiro raalli kama ihin inay dhacaan ma ogolaan karno mana ogolaan doono ilaah idinkiis annagoo wada ah dhammaan mas-uuliyiinta dalka heer kasta aan joogno shacabku kalsoonidaas ha qabo walaalaha soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan kalsoonidaas ha qabo beesha caalamka iyo shacabka soomaaliyeed labadaba waxaan u sheegaynaa dowladda federaalka ee soomaaliya in ay ka go-an tahay dalka in ay doorashooyin ka dhacaan si nabada uga dhacaan baarlaman cusub hoggaan cusub maxaanku irahdaa xukuumad cusub dhammaan waktigeedii ay yimaadaan oo sidaasi dowlad dhisidii soomaaliya ay ku hana qaado kuna dhaqan gasho aad iyo aad aa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullah
jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xafiiska madaxweynaha waxaa maanta ka soo baxay xeer madaxweyne oo lambarkiisu yahay soddon iyo sideed kuna taariikhaysan labaiyo labaatanka bisha may sanadka labada kun lix iyo tobanka xeer madaxweyne oo lagu ansixinayo habraaca doorashada dadban ee labada kun lix iyo tobanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya markuu arkay soo jeedinta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ee ku xusan xeer x r w kow iyo labaatan bishii may labada kun lix iyo toban ee kow iyo labaatanka may sanadkan labada kun lix iyo tobanka markuu arkay soo bandhigidda hanaanka doorashada sanadka labada kun lix iyo toban ee soddonkii bishii abriil sanadkii labada kun lix iyo toban ay xukuumadda federaalka soomaaliya u gudbisay golaha shacabka ee federaalka ah markuu arkay qaraarka baarlamanka federaalka ansixiye tirsigiisu yahay tix g s s labayo labaatan e fifteen sideed iyo labaatanka bishii juulaay sanadka labada kun shan iyo toban ee la xidhiira inaysan labada kun lix iyo tobanka dhici karin doorasho qof qof iyo coda markuu arkay in boqolaal soomaali ah ay ka qayb qaateen geedi socodkii wadatashiga qaran oo gacan ka geystay in la kala caddeeyo mabaadi'da iyo shuruudaha muhiimka u ah hanaanka doorashada sanadka labada kun lix iyo toban ayna si waxtar lehna uga qayb galeen una taageereen xubnaha baarlamanka federaalka markuu garoorsaday baaqii muqdisho ee lix iyo tobankii decembar sanadka labada kun shan iyo toban ee laga soo saaray dhammaadkii kulan weynihii labaad ee madasha wadatashiga qaran ee lagu garoorsaday mabaadi'da iyo tallaabooyinka hagaya geedi socodka doorasho ee sanadka labada kun lix iyo tobanka markuu arkay qaraarka baarlamanka federaalka ansixiyey toddobiyo labaatankii bishii january sanadkii labada kun lix iyo toban kuna caddeeyey inuusan inuu soo dhoweyn doono hannaan kastoo doorasho oo looga guuri doono oo looga guuri doono agosto labada kun lix iyo toban haddii wadar ogol laga helo madasha hogaamiyaasha qaranka markuu arkay go-aankii golaha wasiirada dowladda federaalk soomaaliyeed ay ku gaareen kulankooda caadiga ah sideed iyo labaatankii bishii janaayo sanadkii labada kun lix iyo toban kuna saabsanaa hanaanka doorasho ee labada kun lix iyo tobanka markuu tixgeliyey qaraarka golaha ammaanka tirsigiisu yahay laba laba saddex laba labada kun shan iyo toban ee lagu qeexay inaysan jiri doonin dib u dhigis lagu sameeyo muddada doorashada soomaaliya iyo baaqyadii kala duwanaa ee beesha caalamka ku taageertay hanaanka doorashada ay guddoonsadeen madasha hogaamiyayaasha qaranka markuu tixgeliyey go-aanka madasha hogaamiyayaasha qaranka oo ay si wada jira u wada qaateen hanaanka doorashada ee lagu qeexay war murtiyeedkii ay soo saareen labaiyo tobankii abriil sanadkii labada kun lix iyo toban beesha caalamkuna ay taageertay markuu arkay shirarka muddada dheera ee baarlamanka federaalka iyo ansixintii hanaanka doorasho ee laysku raacay iyadoo laga horhayo xaaladda dalka ka jirta wakhtiga yar ee haray iyo howlaha faraha badan ee harsan welina u taagan uu taagan yahay muran aan dhammaanayn oo laalay go-aanka gaaris wax ku ool ah ee masiirka dalka iyo in ay laga maarmaan tahay in go-aan deg dega laga gaaro si loo badbaadiyo qaranka shacabkana loo gaarsiiyo hanaanka doorashada laysla wada ogolaaday markuu arkay qodobada kow labaiyo labaatan toddobaatan iyo laba siddeetan iyo toddoba sagaal sagaashan iyo toddoba sagaashan iyo sagaal fakradda a iyo ba iyo i iyo boqolaad ee dastuurka federaalka ee ku-meel gaarka ah markuu garoorsaday kalaartiduwanaanta fog ee ka dhex jirta xubnaha golaha shacabka ee ku saabsan hanaanka doorashada ee labada kun lix iyo toban oo abuuri karta khilaaf sii jiitama oo sababi kara in aad loogu dibdhaco wakhtiga doorashada ee dastuurka tilmaamay sidaas darteed ay tahay laga maarmaa in lasoo saaro xeer madaxweyne oo lagu dhaqangeliyo hanaanka geedi socodka doorasho ee labada kun lix iyo tobanka muddada loo xadiday sidaa darteed wuxuu xeeriyey qodobka koowaad in la dhaqangeliyo go-aanka madasha hogaamiyaasha qaranka ay si wada jira u wada qaateen hanaanka doorashada ee lagu qeexay warmurtiyeedkii ay soo saareen labaiyo tobankii bishii abriil sanadkii labada kun lix iyo tobanka iyo soo bandhigidda hanaanka doorashada sanadka labada kun lix iyo toban ee soddonkii bishii abriil sanadkan labada kun lix iyo tobanka ay xukuumadda federaalka soomaaliya u gudbisay golaha shacabka federaalka ah laba in hanaankan loo adeegsanayo doorashada labada kun lix iyo toban oo keliya markay dhammaato muddada dastuuriga ah hay-adaha sharci dejinta iyo fulinta qodobka labaad kow in la ilaaliyo mabda'a dastuuriga oo ah in aqalka sare ee baarlamanka ay matalaad ku yeeshaan dhammaan deegaanada soomaaliya oo ay ku jirto magaalada muqdisho labo suurtagelinta habka ay ku imaanayso matalaadda muqdisho ee aqalka sare ee xalinta wixii tabashaha go-aanna looga gaaro shirka soo socda ee madasha hogaamiyayaasha qaranka qodobka saddexaad xeerkan wuxuu dhaqan gelayaa isla maalinta uu saxiixo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waad mahadsantihiin